Injineer Cabdiweli Nuur Xalane oo ah wiil dhalinyaro oo ku nool degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud ayaa sameeyay qalab loogu talagalay in cunada lagu karsado. Qalabkan oo laga sameeyay biro ayaa waxa uu ku shaqeynayaa oolyada gaadiidka laga beddelo taasi oo markii hore la daadin jiray. Injineer Cabdiweli Nuur Xalane oo sameeyay qalabkan ayaa ka warbixiyey ujeedka uu u sameeyey qalabkan.
qalabkan een, waxaa laga shidaa oil oil ku shaqeeya badhankaas ayaa laga shidaa Ah, hadda wuu shidan yahay Een, wax riskiyana ma leh haddii ilaahay ku idmaayo Een, muddo badan ayaan u fakaraynay ma fahan wax ka soo laabanayna maaha war qalabkan waa qalab aan tijaabinay oo la isticmaalay oo caalamiya wey dadka waxaan ugu talagalnay inay geedahan iska daayaan oo intaasoo milyan oo geed ayay gubaan inaysan geedaha aysan gubin oo ay daayaan oilka ay daadinayaan ay isticmaalaan ha dad badan ayaa isticmaalay faa'iido badan ayay ku qabaan oo haddii ilaahay ku idmaayo waa ku- waa ka faa- waa ku faa'iideen dadkaas waa alaabaha soomaaliya yaallo oo la isticmaalo ay ka mid tahay adii een, in alaabta hadda ay dhammaadaan ama la waayo waa dhici kartaa laakiin hadda al- alaabta anigu aan ka sabaynay oo ay ka kooban tahay waa wax la helayo wey Een, matoor waaye kan mashin yar waaye matoor wuxuu naga caawiyaa een, markii birta la jarayo oo birta oo fiirinaysa maxaa birta markii la jarjarayo oo la rabo in la jarjaro moolaan u isticmaalnaa se- asagaan ku jarjaranaa markii la diyaariyo kadibna matoor mashin kaloo weyn aa loo daaraya matoor weyn wax badanoo naga caawiya surcan waxaan u bixinay geed badbaadi dhuxushii haa dhuxushii meesha ka baxaysa iyo geedii la jaray waa ingarasiya waa shaygan inuu horta asaga een tay ahaantiisa ingarasiyaan ka bixinaynaa muddo ilaa shan sano lix sano la fiirin maa baasha birtan waa mar gadoo geeyaan u bixinay magaceeda waa la huba ingarasiya waa shay qarxaya maahan ee wax dhacayo haddii ilaahay kudmaayo haddii ilaahay kudmaayo dhibaata ka imaanaysaana ma jirtaan qaar ka mid ah bulshada isticmaashay qalabkan ayaa u mahad celiyey injineer Cabdiweli Nuur Xalane.
dadka dhuxusha qarashka ka bixin jiray kuwa dhuxusha jari jiray wixii oo dhan ayuu barnaamijkana faa'iido u yahay waa qalab ee loogu talagalay in cuntada ama raashinka lagu karsado qalabkani marka waxyaalaha aadka muhiimka ugu yahay oo aan anugu intaan ka warqabo aan ogahay waxaa ka mid a ee, qofku markuu isticmaalayo ee, dabka wuxuu ku xiran yahay qaabka qofku uu isticmaalayo hadduu rabo qofku dabka wuu yaraysanayaa hadduu rabana wuu badsanaya waana qalab aan isleeyahay qof walboo maanta soomaaliyeed oo arkayo inuu soo dalban doono aan rajaynayo ee, sababtoo ah waxyaalo badan oo aan isleeyahay qalabkani uu ka faa'iido badan yahay ayay inta badan dadku ay dalbadaan anoo ku hadlaya afka odayaasha iyo xaafadda degmada bakiin oo isticmaalay baalkan iyo qalabkan meesha lagu soo bandhigay dadka waxaan ahay macaamiisha oo markasta joogtada u ah ee ilaa xilligii la samaynahayay joogay haddana isticmaal isticmaalkeeda bilaaban ka mid ahay marka ilaahay baan ku mahad celinaynaa noo keenay qalabkan ayaa waxa uu door muhiima ka qaadan doonaa sidii loogu maarmi lahaa dhuxusha iyo qoryaha taasi oo deegaanka ku keenta nabaad guur